alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama wbaaraka cla nabiyina muxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciina ama bacd si guud markii looga hadlo culumta sharciga ah laba qaybood ayaa loo kala qaadaya alqur'aan اlkariim wa kayfiyatu istikraaji alaayaati alqur'aaniya min almusxaf iyo alculuum alsharciya kayr alqur'aan oo aan qur'aanka ahayn waxaan ku hormaraynaa intaanan gelin axaadiid iyo waxyaabaha ku saabsan baxdigooda haddii qofka uu u baahdo aayad qur-aanka ka mid ah siduu ugala soo baxayaa musxafka maalan mowduucaad rabtaa inaad diyaariso mowduucaas adiladiisa aayad qur- aayaad qur-aanka ka mid ah ayaa ka mida mowduuca adiladiisa aayadihii waad u baahan tahay inaad deliishato xaafidulqur'aanna ma tihid oo qof qur-aanka dhan dusha ka haya oo aayaddu u baahan yahaba ay ku soo dhacaysa ma tihid ama xataa xaafid baa tahay laakiin istixdaarkaagaa yar farqiga u dhexeeya xifdi iyo istixdaar waxaa jira qof qur-aanka xifdisan laakiin aan aysan ku soo dhacaynin aayaad qur-aanka ka mida inuu deliishado mowduucuu rabo inuu ka hadlo qur-aanka waa yaqaanaa laakiin aayadihii usoo degdegi maayaan way dhacdaa soo maaha dushuu qur-aanka ka hayaa laakiin aayadihii u deliishalaha kusoo dhici maayaan markiiba qofna markuu mowduuca soo xasuusto aayadihii baa saf u soo gelaya aayadihii mowduuca ku saabsanaa ayaa kusoo dhacaya markiiba istixdaarka iyo xifdigu waa kala labo zamanadii hore ama culammadii hore baxi wax la yidhaahdo gooni loo dhigaaya ma jirin sababtoo ahimadooda aada u sarreeyay oo kitaab walba inta qabtaani min araf ilaa araf akhrin jireen bal waxaa laga yaabaa kitaabka fii majaalis inay ku akhriyaan xaafid ibni xajar raximahullah waxaa la sheegaa saxiix muslimka dhowr majlis inuu ku akhriyey dhowr majlis saddex majlis afar majlis meelaha afar jeer u fariista waa dhameeyey hadda himadaasi haaliban ma jirto markaasaa waxaa loo baahday in dariiqo sahlan la raadiyo dadku ay wax ku raadi karaan ilan daraf in kitaabkii laga galo ilaa geeskii la akhriyo waqhtigeedii himadeedu waa yaraatay qur-aankana sidoo kale waxaa dhacday zamanadii hore waxay u badnaayeen culummadu dad qur-aanka xifdisan laakiin zamanadii dambe waxaa la arkay dad badan oo baaxisiina qur-aanka inuu ku liita see marka aayaadihii qur-aanka ula soo baxayaan waa mowduuc muhiima in la fahmo marka koowaad labaa loo kala qaadaya an yaqra'a alqur'aana kaamilan dariiqada qur-aanka aayadaha looga soo loogala soo baxayo waxa waaye dariiqada koowaad an yaqra'a alqur'aana kaamilan inuu qur'aanka akhriyo asoo dhammaystiran inuu akhriyo ow an yakuuna xaafidan mustaxdiran lilaayaat ama inuu noqdo qod xaafida oo qur'aanka xifdisan aayadahana soo istixdaarsanay markaasi uma baahna baxhi maalan aayado wuxuu rabaa qur'aanka ka mid ah inuu soo daliishado ama uu qur-aanka ka soo aruuriyo aayado ku saabsan mowduucuu rabo inuu ka hadlo musxafkuu qaadanayaa qur-aanka dhan uu akhrinayaa suurad walba aayaddu isleeyahay mowduucaagee daliil u tahana marka uu akhrinayo kala baxaya aayad walba gooni uu qoranaya suuraddaanuu dhammaynaya midda ku xigtou dhammaynaya ilaa qur-aanka dhan uu saa ku wada maro dariiqaas xoogaa waqhti badanaa baxaya ama aayadaha uu rabo inuu deliishado wuxuu ku ogyahay ama uu ku malaynayaa suwar mucayana suurado cayiman uu ku malaynaya maalan suuratulbaqara wuxuu is leeyahay laba aayadood ama saddex aayadooda ku jira oo mowduucaaga daliil u ah markaasoo kale xaguu ka raadinayaa suuratulbaqaruu akhrinaya oo isha wada marinaya ilaa uu dul istaago aayadahaasi suuratunisaa ayuu ku malaynaya maalan aayaddu rabo inuu deliishado suuratunisaa buu ka raadinaya tan xoogaa waxay ka sahlan tahay midda hore ninkaani meela u cayiman qofkan meela u cayiman oo u tilmaaman inay aayadahaasi ku jiraan meelahaasuu ka akhrinaya laakiin waa wada akhrina markaas ilen mowdic mucayana kuma ogaa dariiqada labaad waxa waaye alisticaana bilfahaaris in la kaashado oo la kaalmaysto fahaaris in la kaashado alisticaana bilfahaaris maxaa loola jeedaa waxaa jira almacaajim almufahrasa macaajim la yidhaahdo kutubo la jamciyey oo la sahlay sida qur-aanka loogala soo baxayo aayaadka loo sahlay fahrasada waxaa loola jeedaa kelimadda alfahrasa horta fihris waa fa-dana waa la hoos dhigayaa ra-dana waa la hoos dhigayaa asalkeedu waxaa waaye alkitaab alladii tujmacu fiihi اlkutub xagga luqada waa alkitaab alladii fiihi tujmacu اlkutub waa kitaab lagu jamcinaya dhexdiisa kutub kitaab kutuba la dhex gelinayo oo dhexdiisa lagu jamcinayo ayaa fihris la yidhaahdaa asalka kelimadda waa fadan waa la hoos dhigaya ra-dan waa la hoos dhigaya kelimaddan asalkeeduna ma ahan carabi laakiin waa la carabiyeeyey waa kelima mucaraba laakiin asalkeeda aan carabiye ahayn ficilna waa laga soo dhambaliyey kelimadda fihris oo waxaa la yidhaahdaa fahrasa kitaabahu fahrasatan fahrasa kitaabahu kitaabkiisa macnaheedu kitaabkiisa masaa-ishii ku jirtay ayuu fahris u sameeyey oo kitaabuu ku jamciyey fahrasa kitaabahu fahrasatan jamcigeeduna waa faharis alfahrasa jamcigeedu waa faharis dhankaasi waa asalka kelimadda hadda maxaa loo isticmaalaa waxay yidhahdeen culummadu waxaa lagu iطlaaqa calaa kulli qaaimatin uطliqa calaa kulli qaa'imatin tadullu calaa mowdici اlmacluumaat waxaa lagu iطlaaqay calaa kulli qaa'imatin qaa'imo walba tadullu calaa mowdici اlmacluumaat oo tusinaysa macluumaadka meesha iyo mowdica macluumaadku ay ku jiraan kelimadda mucjamna waa xuruufta loola jeeda asalka macaajimta almacaajim almufahrasa lilaayaati alqur'aaniya ayaad kaashanaysaa see loo kaashanayaa saddex dariiqaa loo kaashanaya mid ka mid ah markaad fahaarista kaashanayso saddex dariiq mid ka mid aad u maraysaa saddexda dariiqba kutubada yani fahaarista qaar ka mid ahaa maray dariiqada koowaad adariiqat اluulaa waa albaxu can اlaayati biاnnadari liwaliha albaxu can اlaaya biاnnadari liwaliha inaad aayadda baarto adoo markaa fiirinaya awalka aayadda ay ka bilaabato kutubta dariiqadaasi loo raadinayo waxaa ka mid ah kitaab la yidhaahdo addaliilu alkaamil liaayaati liaayaati alqur'aan addaliilu alkaamil liaayaati alqur'aan waxaa iska leh addictor xuseen moxamed fahmi xuseen moxamed fahmi ashaafici kitaabkiisa wuxuu u tartiibiyey calaa xuruufi almucjam ratabahu calaa xuruufi almucjam xuruuf ilmucjam maxaa loola jeedaa xuruufta alifka bilaameysa ayaa ku dhammaanaysa sidaas u tartiibiyey marka ugu horeysa aayadduu sheegayaa aayadda dhammaanteeduuna keenayaa kitaabkan sidee rabta sidee uga helaysaa aayadda aad doonayso waxaa shardiya aayadda awalkeeda inaad taqaan maxay aayaddu ka bilaabataa ina aladiina kafaruu hadday ka bilaabato hamsadaa ka raadinaysaa kadib hamsadaasaa raacaysaa ina aladiina wixii aayaadihi ku yimaada hal mowduucu ku wada sheegaya aayadda marka aad rabto hadday ina aladiina ka bilaabato meeshaasaad ka raadinaysaa hadday yaa ayuha aladiina aamanuu ay ka bilaabato yaadaad ka raadinaysaa hadday fa ka bilaabato fadaa ka raadinaysa sidaasaa u raacaysaa aayadda markaas maxaad ku baaraysaa waa binadari liawaliha awalka aayadda ayaad fiirinaysaa cillada uu leeyahay noocaani waxaa ka mid a haddaadan aayadda awalkeeda aqoon aayadda awalkeeda ma haysi markaanoo kale kan rajo kuuma lahan kama raadin kartid haddaadan aayadda awalkeeda hen maxaa yeele asiga wuxuu u ictimaaday aayaadka awalkooda aayad walba awalkeeda ayuu xuruuftaasi ku tartiibiyey dariiqada labaad waa takhriiju alaaya can mawduuci can macrifati mawduuci alaaya ama istikhraaju alaaya can macrifati mawduuci alaaya aayadda inaad soo saarto adigoo markaa ku soo saaraya macrifada iyo garashada mowdica aayadda allatii tadullu calayhi mowduucaas oo aayaddu ay tusinayso dariiqada labaad ee aayadaha qur-aanka lagu soo saaro waxa waaye aayadda mowduuca ay ku saabsan tahay inaad taqaano mowduucaas aad ku raadiso matalan aayadda waxay ku tacalluqdaa fi siyaam ama waxay ku tacalluqdaa fi zakaa ama waxay ku tacalluqdaa fi lxaj mowduucaas ay ku tacalluqdo ayaad ku raadinaysaa ayadana kitaabbaa laga alifay kitaabada arrintaa laga alifay waxaa ka mid ah kitaab la yidhaahdo tafsiilu aayaati alqur'aani alxakiim tafsiilu aayaati alqur'aani alxakiim kitaabkan waxaa iska leh nin mustashriq ah mustashriqso lama yaqaan waa gaal faransiisa marka hore wuxuu kitaabkan ku alifay biluqa alfaransiya kadibaa la carabiyeeyey oo luqada carabiga waxa ayaa loo bedelay mowduuca uu ninka kitaabka u sameeyey waxa waaye aayadihii xajka ku saabsanaa hal meeluu iskugu geeyey mowduucu cinwaan uu sameeyey wixii xaj ku saabsanaa xajuu iskugu geeyey wixii soom ku saabsanaayo aayaada soomuu iskugu geeyey wixii zaka ku saabsanaa zakuu ku aruuriyey aayadda markaanoo kale maxaa lagu raadinayaa waa xasbu lmowduucaat mowduuca ay aayaddu ku saabsan tahay haddaadan aqoonin mowduuca aayadda ay ku saabsan tahay ma ku heli kartaa dariiqadan kuma helin kartid dariiqadan kuma raadinaysid labada dariiqoo lasoo sheegay labadaba waxaa ka fiican dariiqadan saddexaad dariiqada saddexaad waxa waaye istikhraaju laaya can ariiqi macrifati lafdatin istikhraaju laayati can ariiqi macrifati lafdatin aw kalimatin mucayana waa aayadda oo lagu soo saaro can ariiqi macrifati lafdatin dariiqa iyo waddada garashada lafdi ama kelimad mucayano ah waradat fi laayati oo aayadda ku soo aroortay lafdi ama kelimad mucayano ah oo aayadda ku soo aroortay inaad taqaano ood kelimadaas aad ku raadiso waa dariiqa saddexaad ee lagu soo saaraya aayaadka u baahanta dariiqadanna waa ashalu turuq wadooyinka iyo duruqda la maray midda ugu sahlan ee qof walba uu ku heli kara aayadduu doonaya wey aayadda maalan awalkeeda ma xifdisanid mowduucay ku saabsan tahana ma xifdisanid laakiin waxaad ogtahay kelimad aayadda ku jirta kelimadaas aayadda ku jirta ayaad uga raadinaysaa kelimad walboo aayadda ku jirtana waad uga helaysaa xuruufulmucjamanu u tartiibsanya ba alif hamz ka bilaabaya ila alyaa maalan beri lafdiga beri abuu ku keenaya wax alla wixii qur-aanka beri ku jira oo aayadahu soo sardinaya aayad walbuu sheegana waxaa ku horyaalla raqamka aayadda suuradda ay ku jirto iyo suuradda raqamkeeda suuradda aayadda ay ku jirto iyo lambarka aayadda iyo lambarka suuradda saddexdaba aayad walba waa ku hor qoran tahay si sahlaad waxaa ugu laabanaya musxafka aayaddana aad kala soo baxaysaa kutubtaasi waxaa ka mid a uguna muhiimsan kitaabka la yidhaahdo almucjam almufahras lialfaadi alqur'aani alkariim almucjam almufahras lialfaadi alqur'aani alkariim lishaykh maxamed fu'aad cabdilbaaqi ninkan wuxuu aada iyo aada ugu horeeyaa tarqiimta yacni waxlambaraynta laguma gaaro kutubada bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodna waxaa la ictimaadaa tarqiimkiisaa la ictimaadaa maxamed fu'aad cabdilbaaqi kitaabkaasuu alifay almufahras lialfaadi alqur'aani alkariim ujeeddadiisuna waxay ahayd waxaa jira nin mustashriqa oo alifay kitaabuu u bixiyey nujuumu lfurqaan lialfaadi alqur'aan xuruufta waa yacni lambaradu arqaamta wuxuu ka dhigay laatiini ninkaasi xuruuftana waa carabi waa nin mustashriqa waaye kitaabkaas waxyaabihii uu ku qaldamay iyo wixii maaragta uu sheegay iyo dariiqadii uu maray si ka wanaagsan ayuu u jamciyey maxamed fu'aad cabdilbaaqi asoo markaa raba dadka muslimiinta inay uga kaaftoomaan kitaabkan midka uu leeyahay ninka mustashriqa ah kanana ka faa'iido badan kana dariiqo wanaagsan kitaabkan marka waa kutubta ugu fiican ee loo ictimaado lialfaadi alqur'aani alkariim waana dariiqo aad iyo aada u sahlan maalan tusaale ahaan kitaabkiisa horta wuxuu ku tartiibiyey calaa xuruufi lmucjam saan sheegna kelimada axad aayadda maalan aad rabto axadaa ku jirta aayadda inteeda kalama taqaanid lafdiga axadaa ku jira ama waa taqaanaa qaar ka mida laakiin lafdiga axadaa ka mida alfaadda baarisada ay muuqata lafdigaas axadaa raadinaysaa axad maxay ka bilaabataa hamzay ka bilaabataa hamzadaas hamzada maxaa ku xiga xaa ku xiga saas u tartiibina hamzada marka koowaad maxaa ku xigaya baa ku xigaya marka labaad taa ku xigaya saas u wadaya ilaa hamzada lafdiga ku xiga xa laga gaaro kelimadda axad markuu keeno marka hore kor uu ku qoraya axad kadib wax alla wixii aayaad qur-aan oo axad ku jiro ayuu soo daba dhigaya maalan kelimadda axad aayadou soo qaata waxaa ka mid ah qul innii lan yujiiranii min allaahi axad walan ajida min duunihi multaxada maxaa ku jira hadda axadaa ku jira markaasuu lambarkeedu wuxuu yidhi waa labaiyo labaatan raqamkeeda suuradduna waa suuratuljin lambarkeeduna waa toddobaatan iyo labo lambarkeeda toddobaatan iyo labo muxuu la jeedaa raqmu suwar waayo haa lambarada suuradaha suuradda toddobaatan iyo labaad wey xagga musxafka fa yowmaidin laa yucadibu cadaabahu axad maxaa ku jira iyadana kelimadda axadaa ku jira markaasuu yidhi raqmuhaa waa hamsa wacishruun assuura waa suurat اlfajr raqmuhaa tisca wahamaanuun raqmuhaa dambe waa maxay yani raqmu suura raqmuhaa buu ku leeyay lakiin suuradday u noqonaysaa ilaa yadaa aqrab madkuura lafdaةu baria wuxuu yidhi qul inii bariiءu minkum aayaddaas soo qaatay iyo aayadaha la nooca inii araa maa laa tarawn markaasuu yidhi lambarkeedu waa afartan iyo sideed suuraddu waa suuraة اlanfaal lambarkeeduna waa sideed suurat lanfaal waa suuradda sideedaad min alqur'aan markii suuradaha la tartiibinayo ina allaha bariiun min almushrikiina warasuulu lambarkeedu waa aayadda saddexaad suuratu tawba raqamkeedu waa sagaal antum barii'uuna mima acmalu wa ana barii'un mima tacmaluun raqamkeedu waa afartan iyo kow suuratu yuunus lambarkeeduna waa toban saasuu wuxuu u tartiibinayaa aayadaha qur-aanka lafdiga bari'a lafdiga axad adigu waxaad raadinaysaa lafdi aayadda ka mid a lafdigaasaa ku raadinaysaa wax alla wixii aayad lafdigaa ku soo arooray hal meeluu kugu keenaa qaabkaanuu kugu tartiibinaa dariiqan waa ka sahlayaa somaa duruqdii hore duruqdii hore mawduucaad ku raadinaysaa mawduuciya haddana ka dhex raadinaya aayadda kii ka horreeyey waa ina awalka aayadda taqaano qof walbana mar walba qofka awalka aayadda ma xasuusto dariiqan waa ka sahlan yahay duruuqdii hore waana ka fiican yahay saddexdaa dariiq in aayadda lagu soo saaro can dariiqi lmowduuc iyo in aayadda lagu soo saaro binnadari liawaliha in aayadda lagu soo saaro can dariiqi macrifati lafdin mucayana aw kelima mucayana saddexdaas dariiq waa saddexda dariiq ee loo kaashado almacaajim almufahrasa lialfaadi lqur'aan saddexdaas dariiq hal dhinacay isla ahaayeen markaan bilaabayna soo maha dariiqa ka duwanaa waa maxay saddexdaba markaan warka ku bilaabaynay alisticaana bilfaharis waa hal nooc saddexdiisa qaybood waa qismi waaxida maxaa ka horeeyey qiraa'at lqur'aani kaamilan qur-aanka dhammaantii in la akhriyo ama in qur-aanka la tasafuxo laga dhex raadiyo aayaadka adoon markaa kaashanaynin fahaarista hadda la sheegay adoon kaashanaynin qur-aanku markaa saddexdaas dariiq ayaad fahaarista uga raadinaysaa marka aad rabto inaad aayad aayadaha aad rabto aada hesho haddii aad dhammaantii wada xifdisan tahana addawaaba sidii la rabay waayo haddaa qur-aanka xifdisan tahay ood mar walba uu kugu soo dhacayaan aayaadka aad doonayso hadda ayaa ku gaara waa fiicantaha laakiin haddii xaalada ku qabsatoodan sidaas ahayn dariiqyadaasaa loo maraa waxaan usoo noqonaynaa marka duruqu takhriij ama mowduucii axaadiistaan gelaynaa intaasi qur-aanka xaggiisu ahaa atakriij hale waa soo qaadanay luqatan waistilaaxan albaxthuna waa soo qaadanay luqatan waistilaaxan duruqu atakriij ama cala saxiix in la yidhaahdo duruqu istikhraaj alxadiid dariiqada saxdaa saas u ah duruqda iyo wadooyinka xadiidka lagu soo saaro shan dariiq waayo duruqu istikhraaji alxadiid khamsatun waa shan shanta marka hore waa sardinaynaa kadibaa waxaan kala gelaynaa in la kala qaado aariiqaة اlأulىa اstikhraaju اlxadiiث can طariiqi macrifati raawi اlxadiiث min الصaxaabati اstikhraaju اlxadiiث can طariiqi macrifati raawi اlxadiiثi min الصaxaabة waa ariiqada koowaad aariiqaة الثaaniya istikhraaju اlxadiiث can طariiqi macrifati أwali lafdi min matni اlxadiiث istikhraaju اlxadiiث can طariiqi macrifati أwali lafdi min matni اlxadiiث waa ariiqada labaad aلطariiqaة الثaaliثة istikhraaju اlxadiiث can can طariiqi macrifati lafdi baariz أw laa yakuru dowraanuhu min أyi juزءin min matni اlxadiiث min أyi juزءi min matni اlxadiiث aلطariiqaة الraabica اstikhraaju اlxadiiث can طariiqi macrifati mowduuci اlxadiiث أw mowduuci min mowduucaatihi in kana yashtamilu calى cadadi min almowduucaat in kana yashtamilu calى cadadi min almowduucaat aلطariiqaة الkhaamisa استخراج الحديث عن طريق النظر في صفات خاصة في سند الحديث أو متنه meeqa طريق waaye waa شhan waxaan ku hormaraynaa aلطريقة الأولى aلطريقة الأولى maxay ahayd استخراج الحديث عن طريق معرفة raawi الحديث من الصحاabة macnaheedu waxa waaye xadiidka in lagu soo saaro ayadoo loo marayo garashada saxaabiga xadiidka warinaayo saxaabiga xadiidka warinaya ayaa taqaanaa maalan waa anas waxaad ogtaa xadiidkii inuu anas leeyahay ama ibnu cabaas ama ibnu cumar sidee uu ku soo saaraya xadiidka aada saxaabigiisa taqaan dariiqo loo maraa jirta iyo kutubo kaa saacidaya dariiqadaasi haddii isimka saxaabiga aa garato dariiqa aad rabtana inaad dariiq iyo waddo u marto si aad u soo saarto xadiidkaas ood uga daba tagto lafdigiisa iyo sixadiisa iyo xaalkiisa saddex nooc oo kutubta ka mid ah ayaad maaragtay kaashanaysaa alaaata anwac min almusanafaat ayaa la kaashanaya waa ariiqada koowaad alawal waa almasaniid musanafaadkaas midka ugu horeeya waa almasaniid aلthaniya waa almacaajim الثالثة كتب الأطراف كتب الأطراف سدح نوع ويصومه مصنفات كاسي المسانيد المعاجم الأطراف المسانيد ومحي المسانيد وجمع مسند المسانيد وجمع مسند وهي الكتب المصنفة على مسانيد أسماء الصحابة وهي الكتب المصنفة على مسانيد أسماء الصحابة بمعنى أنهم جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة بمعنى أنهم جمعوا على أنهم جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة كتبتها سواح ليرادة المسانيد أو مفرد كذو يهي مسند وعلى اسكو خلافي في أول من ألف المسند yaa ugu horeeyay oo musnad alifa culummada khilaafaa jira qaar waxay yidhahdeen nucaym ibnu xamaadaa ugu horeeyey awalu man alafa almusnad waa nucaym ibnu xamaad qaar waxay yidhaahdeen waa asad ibnu muusa qaar kale waxay yidhahdeen waa abu daawuud altayaalisi intaa waxaan ahayna waa la sheegay calaa kulina waa la isku khilaafay qofkii ugu horeeyey ee bilaabay ta'liif almusnad laakiin musnad haddaad maqasho tacriifkiisu waa sida cinda almuxadisiin waa in kitaabka la alifo xadiidiga ah laguna alifo calaa masaaniidi asmaa'i saxaaba magacyada saxaabada magacyada saxaabada kaasay u tartiibsan yihiin shardi maaha laakiin waxaa laga wadaa magacyo saxaaba ku alifan yahay xadiid walbuu abu hurayra wariyo hal mowdica laiskula sheegaya musnadu abi hurayra wax walbu abu hurayra wariyey oo mualifkaas uu soo saaray wuxuu hoos dhigayaa ciwaankaas musnad abi hurayra mowduucuu rabo xadiidka ku saabsanaado fi اطahaara fi الsalaa fi الzaka fi اlcaqaa'id fi اlxaj wuxuu doonaha ku saabsanaado abu hurayra soo saxaabigu ma ahan hal mowdicuu ku sheegayaa saxaabigu waa ibnu cumar axaadiistiisa dhan hal mowdicuu ku sheegayaa waa anas bnu maalik axaadiistiisa dhan hal mowdicuu ku sheegaya ma fiirinayo baabka xadiid ku saabsanya sidee u tartiibsan yihiin magacyadaas daycan waa la garta saxaabi walba inuu xaadiistiisa hal meel lagu sheegayo laakiin sidee loo tartiibiyaa tartiibaadka waa ku kala duwan yihiin qaar culammada ka mid ah waxay fiiriyaan mucjam alxuruuf xuruuf almucjam ay fiiriyaan oo hamsay ka bilaabaan iyo annagoo ku dhammaadaan magaca koowaad ay ku bilaabayaan waa hamsada iyo anna waa ku dhammaanaya kuwaas maxay fiiriyeen mucjamka xuruuftay fiir xuruuftaasay fiiriyeen qaar kale waxay fiiriyaan min xaysu alafdaliya yaa fadli badan abubakr sidiiqay ku bilaabayaan musnad abibakr sidiiq maxaa yeele asaas saxaabada u fadli badan qaar waxay ku bilaabayaan min xaysu alqabaa'il qabaa'ilka yaa ugu sharaf badan markaase waxay ku bilaabayaan musnadu bani haashim bani haashim musnadkooda ilaa ashraf alqabaa'il ayaga ah xasan iyo xuseen ayay ugu hormarinayaan iyo cali bni abi taalib kadib yaa banu haashim kusoo xiga min alcarab saasay u tartiibinayaan ku xijinayaan qaar waxay ku wadayaan min xayu albuldaan oo waxay ku bilaabayaan makiyiinta waxay ku xijinayaan madaniyiin shaamiyiin saasay u wadayaan ayagoo markaa buldaan fiirinaya marka taa waa lagu kala duwan yahay waxay kaloo fiiriyaan xagga islaamka ayaa ku horreeyey calaa kulli xaal taasi way ku kala duwan yihiin laakiin maxay wadaagaan magaca musnada ama almasaaniid maxay wadaagaan in axaadiista lagu soo saaro calaa asmaa'i asaxaaba oo saxaabi walba axaadiistiisa hal mowdic lagu sheego dhammaan taasay wada wadaagaan asalka sidaas waa waxaa jira kitaab musnad la yidhaha haddana dariiqadaas khilaafsan oo muxadisiintu musnad ay ku itlaaqaan qaabkaasna aan u tarsiibsanayn waa musnad baqiy ibnu makhlad baqiy ibnu makhlad musnadkiisu waa muratab calaa abwaab alfiqh wuxuu u tartiibsan yahay calaa abwaab alfiqh abwaab alfiqh maxaa loola jeedaa xadiid walba mowduuca uu ku saabsan yahay ayuu kusoo saaraya sida bukhaariga oo kale waayo saxiix bukhaariga musnad miya musnad ma ah muxuu fiirinayaa xadiidka baabka inuu munaasab u yahay inuusan waa xadiidka baabka ku saabsan uu soo saaraya ama abu hureyra ha wariyo ama anas ama saxaabigu doon ha wariyo baqiya ibnu makhlad kitaabkiisu waa nooca haddana maca daalika musnadaa la yidhi markay leeyihiin musnad waxay ka fiirinayaan dhan kaleo waxay leeyihin waa axaadiiduhu musnada taasaa loola jeeda wailaa fi lghaalib musnad haddii la itlaaqo waa istilaaxi aan soo marnay waayahay masaaniidda kutubta ugu horeysa la kaashanayo waaya la yidhi soo maahan dariiqadan koowaad yaan la hilmaamin dariiqadii koowaad aan ku dhex jirnaa wixii loo kaashanayay musnad alxumaydi ayaa ka mid a masaaniidda alxumaydi waa shaykhu lbukhaari musnadkiisa ma sii weyna oo kun iyo saddex boqol oo xadiida ku jirta waxaa ka mid a musnad axmed markii masaaniid la sheego musnadka ugu weyn waa musnad axmed haddii musnad la itlaaqana wuxuu ku dhacayaa musnad axmed haddii musnad la itlaaqo oo aan magac kale la raacin musnad axmed uu ku dhacayaa musnad axmed calaa asmaa'i saxaaba u tartiibsan yahay bimacnaa waa yani waa musnad oo sidaan tacriifka musnad ku soo marnay waay laakiin tartiibtiisa siduu u tartiibsan yahay muusan fiirin xuruuf lmucjam imaam axmed raximah ullah muusan fiirin xuruuf lmucjam laakiin waxay yidhahdeen culummada wuxuu fiiriyey xagga fadliga mawaaqicda buldaanta iyo qabaa'ilka meelaha kaleu fiiriyey kitaabkana markuu sidaa u tartiibsan yahay oo xuruufulmucjamna ku socon musnad noocaasna yuusan abwaab ahayn sida axaadiid looga soo baxa loogala soo baxayo waa adag taha kitaabkan waa kitaab weyn waxaa la sheegay axaadiidta ku jirta soddon kun waa lagu sheegay biduuni mukarar haddii mukararaadkiisa lagu darana waxay dhaheen afartan kun oo xadiid waa waa kitaab weyn kitaabka marka waxay yidhaahdeen markii xagga fawaa'idda iyo axaadiista sida loogala soo baxaya la fiiriyo waa adagya waana dhib badan yahay markiis hore sidaasuu ahaa waa adkaa maxaa yeeley imaam axmed raximahullah waxaa la sheegay laftirkiisu si fiican uusan u tartiibin oo uu ka dhinta kitaabkaasoon si fiican u tartiibin waa jamciyey axaadiidta wiilashiisuna ku dul akhrin jiray oo yani si uga ximbaaraan ay uga bartaan sida cabdullaahi ibni axmed iyo saalix ibni axmed laakiin ma tartiibin tartiib loogu soo hagaagi karo kitaabka bal waxay yidhaahdeen waxyaabo kaloo waxaa ku jira xadiid maalan abu hurayra oo kale ama axaadiidta abu hurayra asoo kitaabkii musnada ayuu haddana wuxuu ku sheegayaa meelaan musnadka abu hurayre ahayn oo wuxuu galshay axaadiid abu hurayra leeyahay meeshaas xoogaa maxaa ka jira tartiibinaan jirin iyo tahdiib iyo dib ugu noqosho badan imaam axmed fursad uma helin walidaalika adahabi raximah ullah wuxuu tamaniyey in kitaabka la tartiibiyo dahabi raximahullah zamankiisa wuxuu tamaniyey kitaabka in loo khidmeeyo anigana waan u khidmay lahay buu yidhi laakiin awooddaydana waa daciiftay araggayguna waa liitaa buu yidhi markaan waa markuu waa yeelka noqday waa awooddaydu markaan waa yartaa buu yidhi wax badan ma qaba karo waxaase fiicnaan lahayd buu yidhi in kitaabka loo khidmeeyo khidmo wanaagsan hadalladiisa waxaa ka mid ahaa walowlaa anii qad cajaztu can dalika haddii aniga aan ka caajizi lahayn buu yidhi arrinka arrinku ishaarayo waa kitaabka in si fiican loo habeeyo oo la tartiibiyo oo axaadiidta manaakiirta ah laga saaro waxyaaba badan oo ka soo hadlay markaasuu yidhi walowlaa anii qad cajaztu can dalika haddaanan aniga arrinkaa ka caajizi lahayn lidacfi lbasari aragga oo daciifa darteed wa cadami niyati iyo niye la-aan darteed wa qurbi raxiili iyo safarkii oo soo dhowaaday dartii haddii umuuraha darta yani aysan jiri lahayn la camiltu fii dalika arrinkaa anaa ka shaqayn lahan qaban lahaa buu yidhi wa qurbi raxiil muxuu ula jeedaa jashi macnaha waqtigayga markaan soo dhow leeyahay horan u batay buu leeyahay waa yeelnimaa isoo haleesha araggaygaa daciifay niyana ma jirta buu yidhi niyadada sababtaysa u jirin waa aragga daciifa iyo awoodoo markaa liidata wa qurbi raxiil iyo rixladii iyo safarkii soo dhow umuurahaas darteed haddii aysan jiri lahayn cajzigaasi la camiltu fii dalika arrinkaa waa ka shaqayn lahaa arrintan uu tamaniyey alimaamu dahabi raximahullah waa hirgashay oo kitaabkii waa la sahlay shaqooyin badanoo fiicanna waa laga qabtay musnad axmed sheikhu lalbani raximahullah shaqo fiican uu kitaabkan ka qabtay wuxuu sameeyey fahris laakiin markaa asiga uu iskugu talagalay fahris uu asiga iskugu talagalay oo u tartiibiyey calaa xuruufi lmucjam magacyadii saxaabada ayuu wuxuu u tartiibiyey calaa xuruufi lmucjam xadiid walba maalan anas oo kale hamsaduu geliyey cabdullaahi bni cumar xaguu gelinayaa ceynkuu geliyey sidaas u tartiibiyey xadiid walbana wuxuu ku hor sheegay mujalladka uu ku jiro iyo lambarkiisa meeshaa waa sahlay fahriskaasi sheikhu laakiin uguma talagelin in la faafiyo oo dadku ku faafiyo laakiin waa fahris asiga uu samaystay oo ugu talagala markuu xadiid uga baahdo kitaabka inuu asiga u noqdo shaqou iskii u qabsaday waayo laakiin kadib laga faa'iidaystay oo qolo la yidhaahdo asxaabu almaktab alislaami almaktab alislaami qolo la yihahdo kutubta daabacda ayaa fahriska sheikha soo qaateen markaasay kitaabku daabaceen dabcan way ka idan weydiisteen sheikhuna waa ogolaaday kitaabkaa lagu daabacay fahriskaasi muxuu sahlay wuxuu sahlay maalan haddaa cabdullaahi bni cumar musnadkiisa aad u baahan tahay lambarka uu xadiis cabdullahi bni cumar uu ku jira inaad hesho kadibna halkaa aad ka sii raad raacdo sheikhu alalbaani gadaashiisa kitaabka khidmo khidmadaas ka weynaa loo khidmeeyey oo waxaa u khidmeeyey asxaabu muasasati risaala muasasat risaala waa waxay kitaabka ka dhigtay konton iyo kow mujalad miya mase labo konton iyo labo mujalad konton iyo laba mujalad ayay waxay ka dhigeen kitaabkii musnad axmed way taxqiiqiyeen taxqiiq aada u fiican oo axaadiidta saxiixada iyo axaadiidta daciifada intaba ay ka hadlayaan waxay kaloo ugu khidmeeyeen xadiid walbay takhriijinayaan waxay sheegayaan kutubta kaleu ku jiro hadduu bukhaari ku jiro hadduu muslim ku jiro hadduu sunanta ku jiro waa u celinayaan arqaamtoodii waxayna u sameeyeen fahaaris afar fahrisay u sameeyeen fahris shuyuukh axmed shuyuukhda axmed fahrisay u sameeyeen culimmadii imaam axmed raximahullah oo axaadiidta ka warinaya fi lmusnad fahris saxaaba saxaabadana fahrisay u sameeyeen saxaabi walba magaciisa iyo meesha uga jiro musnadka fahris ruwaa ruwaadda saxaabada ka warinaysa fahris alaxaadiid alqowliya walficliya axaadiidta qowliga ah iyo kuwa ficliga intaba ayaguna fahrisay u sameeyeen fahrisay axaadiida u sameeyeen oo xadiid walba darafkiisa iyo kelimadda ugu horaysa aad ka raacayso haddii marka magaca saxaabiga aad taqaano kitaabkan muxuu yacni muxuu kaa saacidayaa musnad axmed inaad xadiidkii ka hesho musnad axmed waxaan u noqonaynaa dariiqadii koowaad waayo haddii xadiidka saxaabiga aad magaca saxaabiga aad taqaano musnad axmed wuxuu kaa saacidayaa inaad xadiidka ka hesho hadduu xadiidka musnad axmed ku jiro adigoo markaa raa u tix raacaya magaca saxaabiga dariiqadaa u maraya qaybta labaad oo min almusanafaat ka mid ah waa almacaajim soo maahay almacaajim waa jamcu mucjam magacyada kutubta iyo in la barto waa fiican tahay waxay ku saabsan yihiin almucjam fi istilaaxi almuxadisiin waxaa la yidhahdaa alkitaab alladii turatabu fiihi alaxaadiid alkitaab aladi turatabu fiihi alaxaadiid cala masaniidi asaxaaba aw ashuyuukh aw ilbuldaan waa kitaab loo tartiibiyey axaadiidta masaaniid asaxaaba sida musnad axmed oo kale dariiqadiisa aw ishuyuukh ama shuyuukhda shuyuukhdiisa axaadiistu ka wariyo hal meel ku wada sheegaya masaaniida shuyuukhu meel ku jamcinaya aw ilbuldaan ama buldaanta axaadiidta beledukada uu ka wariyo dhan ayuu hal meel ku sheegaya wagayri dalik sida qaalibkaana magacyada waa calaa xuruufi lmucjam magacyadu waxay ku socdaan calaa xuruufi lmucjam waxay ku tartiibsan yihiin calaa xuruufi lmucjam kutubta noocaasa waxaa ugu mashhuursan oo ugu weyn almucjam alkabiir lilimaam abilqaasim sulaymaan ibni axmed aabaraani lilimaam abilqaasim sulaymaan ibni axmed aabaraani almutawafaa sanata aaamia wasitiin kitaabkiisan wuxuu u tartiibsan yahay clى masaniidi الصaxaaba muratabiina calى xuruufi اlmucjam ayadoo saxaabada loo tartiibiyey calى xuruufi اlmucjam waa masaaniid الصaxaaba haddana u tartiibsan calى xuruufi اlmucjam farqi ma u dhexeeya masaaniid الصaxaaba iyo xuruuf اlmucjam u tartiibsan yahay laba qadiyaday kale yihiin masaaniid الصaxaaba waayo haddana calى xuruufi اlmucjam u tartiibsan yahay buldaanna kuma tartiibsana qabaa'il kuma tartiibsana wuxuu ku tartiibsan yahay calى xuruufi اlmucjam min alhamza ila alyaa saasuu u tartiibsan yahay markii laga reebo musnad abi hurayra radi allahu canh musnad abi hurayra kuma jiro kitaab gooniya ayuu ka alifay musnad abi hurayra aabaraani musnad abi hurayra kitaab mustaqil uu ka dhigay si gooniya uu jamciyey axaadiidta ku jirta almucjam alkabiir waxaa lagu sheegay lixdan kun oo xadii inay yihiin lixdan kun oo xadiid ayuu ku wariyey fi lmucjam alkabiir wuxuu leeyahay almucjam alawsat wuxuu leeyahay almucjam asagiir almacaajim alaaa saddexdaba tabaraaniya iskale almucjam alawsat magacyada shuyuukhdiisuu ku tartiibsan yahay waa ka duwan yahay kan hore shuyuukhdiisana laba kun oo sheikh ayuu wax ka wariyey laba kun oo sheikh ayuu wax ka wariyey labadii kun oo sheikh axaadiistoodu ku tartiibsan yahay kaas almucjam alawsat almucjam asagiir asigana wuxuu la mid yahay almucjam alawsat waa dariiqii mashaayikhda laakiin wuxuu asiga ka warinayaa kitaabkaasi kun sheikh can alfi shaykhin ayuu ka warinayaa kun sheekh oo shuyuukhdiisa ka mid ah haalibanna sheikh walba hal xadiid camal u soo saaraya yacni waa yartaa inuu sheikhi laba xadiid camal u soo saaro sheikh walba hal xadiid sida badan saddexdaba maxaa ugu weyn midka koowaadaa ugu weyn almucjam alkabiira ugu weyn oo lixdan kun xadiid ah kitaabkaasi haddaad saxaabiga magaciisa haysato almucjam alkabiir muxuu kuu la mid yahay wuxuu la mid yahay musnad axmed darafka waxaan dhihaa magaca saxaabiga ayaad xadiidka ku raadinaysaa qaybta saddexaad ee kutubta waa alatraaf alatraaf waa nooc musanafaadka xadiidiga ka mid ah culummada kutubtaas aliftayna waxay ku gaabsadaan calaa arafi alxadiid atraaf waxaa loogu bixiyay waa jamcu araf araafta waa jamcu araf xadiidka araf ka mid ay sheegayaan qayb xadiidka ka mid ay sheegayaan arafu lxadiid haddaad taqaano awalka xadiidka way sheegayaan laakiin ayagoo atraafti ah waanu u tegi doonaa oo qeybihii shantahan soo marna waxaa ka mid ahaa qeyba xadiidka lagu raadinaya darafka xadiidka laakiin hadda qeybtan ku jirna waa maxay magaca saxaabigaa lagu raadinayaa soo maha adraafta laftirkeeda magac saxaabi uga raadinaysaa kutubta adraafta laga alifay waa badan yihiin laakiin tusaale ahaan kutubta ugu mashhuursan aada loo ictimaado wax ka mid ahaan tilmaamaynaa waxaa ka mid a tuxfat lashraaf tuxfat lashraaf waxaa iska leh alimaam lmizzi raximah llah yuusuf ibn cabdiraxmaan kunyadiisa waxaa leera abulxajaaj yuusuf ibn cabdiraxmaan almizi almutawafaa sanata sabcimia wa اثnain wa arbaciin toddoba boqol afartan iyo labo markuu taariikhda hijriga ahayd ayuu dhintay waa shaykhu dahabi wa bni kaiir almizi dahabi iyo ibni kaiir iyo shaykhoodii waay wuxuuna ka mid yahay min talaamiidi shaykh alislaam ibni teymiya almizi kitaabkiisa leeraa tuxfat lashraaf waa muratabun cala almasaaniid sababta hadda aan ugu kaashanayno noocan koowaadna waa sidaas dariiqadan koowaad waxaa looga kaashanayo waa noocaas waa muratab cala almasaaniid cala almasaaniid maxaa laga wadaa musnad axmed oo kale waaye wuxuu u tartiibsan yahay masaaniid usaxaaba u tartiibsan yahay waana calaa xuruufi lmucjam haddana oo meeshaasna waxbuu kaaga sahlayaa waa masaaniid asaxaaba calaa xuruufi lmucjamna ku socota maala xadiid anas maxaad ka helaysaa fi lhamza haddaad rabta anas xadiidka hadduu saxeen saxaabigiisu anas yahay hamzadaa ka raadinaysaa anasaa ka helaysaa kitaabkaasi meeqa kitaab ayuu ku jamciyey maxaa yeeley kitaabkan kutubo fara badan uu ku aruuriyey axaadiidtooda markaasuu tartiibiyey calaa masaaniidi saxaaba u tartiibiyey calaa xuruufi lmucjam u tartiibiyey xadiid walbana inta imaamee soo saartay ee kutubtooda uu meeshan ku aruuriyana waa sheegaya oo xadiidka ka soo qaaday kutubo fara badan ayuu ku jamciyey axaadiidka ku jirtay kutubtaasi waxaa ka mid ah horta dhammaan kutubu sita waa ku dhan yihiin axaadiidtooda alkutubu sita bukhaari iyo muslim iyo afarta sunan waxaa kaloo la socda mu'alafaatu asxaabi kutubi sita alukhraa ayagana in badanoo ka mid waa la socotaa mu'alafaadka asxaabu kutubi sita ay leeyihiin ee aan lixdan kitaab ahayn ayagana axaadiistooda waa ku jamciyey sida adab lmufrad adab mufradka iska leh albukhaari raximah اllah almaraasiil ou iska leeyahay abu dawuud raximah اllah alshamaa'il ou iska leeyahay aلtirmidi camal اlyowm wاlleyla linnasaai kutubta noocaasa oo asxaabu kutubi sita ay leeyihiin axaadiistoodana waa ku aruuriyey marka waa kutubi sita iyo mualafaatu asxaabi kutubi sita اlأkhraa axaadiistooda uu ku jamciyey masaaniidu saxaabana waa u tartiibiyey calaa xuruufi lmucjamna waa ku tartiibiyey waa qaab aad iyo aad u fiican waay kitaabkan markaa rabta inaad ka faa'iidaysato oo magaca saxaabiga aad taqaan saxaabiga marna waa muqil marna waa muktir mar waa muqil macnaha waxaa laga wadaa axaadiid yaroo wariyey marna waa muktiro waa abu hurayra oo kale iyo ibnu cumar iyo anas ibnu maalik raggaas oo kale waayo muktiriinta iyo caaisha radia allaahu canha hadduu saxaabiga uu yahay muqil asiga magaciisaa ku raadinaysaa uma baahnid inaad wax badan sii baarto maxaa yeele axaadiid kooban ooba leeyahay matalan saxaabiga haduu saddex xadiis afar xadiis leeyahay magaciisaaad raadinaysaa ood adoo xuruufulmucjam maraya haddaad saxaabiga magaciisa heshana afarta xadiis waa isku garab taallaa si sahlaad ku helaysaa hadduu yahay muktir oo xadiid fara badan uu leeyahay sida anas oo kale radia allaahu can dariiqa u sameeyey almizi raximah ullah dariiqada u sameeyey waxaa waaye taabiciga saxaabiga xadiidka ka warinaya ayuu haddana ku tartiibiyey xuruuf ulmucjam maalan anas ibni maalik waaye saxaabiga radia allaahu canh hadduu saxaabiga anas ibni maalig yahay anas ibni maalik haabitna waa ka wariyaa qataadana waa ka wariyaa soo maa haabit iyo qataada ayaa horeeya xagga xuruufulmucjam markii la raacayo haabitaa horeeya haabit uu hormarinayaa haabit can anas wuxuu ka wariyey wuxuu ka bilaabayaa marka ninka magaciisa ay hamza ka bilaabatee anas ka warinaya wuxuu ku xijinayaa midka magaciisa ba ka bilowdee anas ka warinaya wuxuu ku xijinayaa midka magaciisa ta uu ka bilowdo anas ka warinaya ilaa uu ya ku tago haddii taabicigu laftirkiisa uu yahay mukir oo saxaabigaas wax badan ka wariyey taabicigaas ardaygiisa uga sii gudbaya ardaygaasu ka soo qabanaya haddana si u sahla darteed waa ariiqo uu maray alimaam lmizi raximahullah culimmaduna aad ugu intifaaceen oo aad looga faa'iidaystay markaad xadiidka dul tagto maxaa ka faa'iidaysaa fawaa'id fara badanaad ka faa'iidaysaa awalan xadiidka inta kitaabu ku jiro waa kuu sheegaya weliba wuxuu kuu sheegayaa inta kitaabahe uu ku jiro iyo dariiqyada ay ku yimaadeen iyo makhrajka xadiidka uu ku kulmaayo meesha iskugu imaanayaan axaadiistaas tusaale ahaan waa idin tusaalaynaa xadiid usayd ibnu xudayr radia allahu canh ana rajula ata nabiya waqtigiina waa igu dhacay ana rajula ata nabiy sal slam faqaala yaa rasuula allah istacmaltu fulanan hebel ayaan shaqaysiiyey buu yidhi yani istacmalta fulanan hebel ayaa shaqo siisa walam tastacmilnii qaala wuxuu yidhi inakum satarawna bacdii aharatan fasbiruu xataa talqownii gadaashay waxaad arki doontaan wax gaarnoqosha waxa laidinkala gaar noqonaya ee sabra ilaa aniga aad ila kulantaan xadiidkaas markuu mizi warinaya uu ku sheegaya fii tuxfati alashraaf wuxuu ciwaan ka dhigay min musnadi usayd ibni xudayr hamso ka bilowdaa soo maaha meesha hamsadu galshay kadib wuxuu yidhi khamatasa xuruftan maxaa laga wadaa waa rumuus kha maxay ka dhigan tahay bukhaari ma'dana muslim ta'dana tirmidi siinkana nasaa-i intaasaa xadiidkan warisay wa kha iyo maa iyo tayasa xadiidka hortiisuu ku qoray kadib xadiidka lafdi ka mid uu soo qaatay markaasuu yidhi kha fii fadli lansaar kha fii fadli lansaar bukhaari wuxuu ku sheegay fii fadli lansaar fadli lansaar soo kitaab ma ah waa kitaab gaar ahaan manaaqib alansaar waa baabka baab manaaqib alansaar dariiqu wuxuu yidhi can bundaar can gundar can shucba dariiqaasuu kusoo saaray markii baabkaas uu joogay bukhaari can bundaar can gundar can shucba wa fi lfitan wa fi lfitan waa isla bukhaari labo yani lambar labuu qoray haddana lambar shan uu qoray lambar labo macnaha wuxuu ka wadaa fi lfitan baabka labaad fi kitaabi alfitan baabka labaad xadiidka shanaad labada baabka labaad waay shantuna waa xadiidka shanaad waay can muxamed ibni carcara can shucba can qataada can anas can usayd dariiqaasuu asna ku wariyey fi lfitan markuu bukhaari joogay dariiqaasuu xadiidka ku wariyey moxamed ibni carcara can shucba can qataada can anas can usayd fi lmahaazi uu yidhi haddana fi lmaghaazi waa kitaabkee maya waxaa ka horeysa cafan miim uu qoray a marka hore ramsiga waa miim ma buu qoray muslim fi lmaghaazi fi lmaghaazi markuu yidhi yidhi lixdan iyo afar lixdan iyo afar lambarka waa maxay baabka maya waa kitaabka waa kitaabka sababtoo abwaabta saxiix muslim muslim ma lahan saas in loo ogaada muhiim waay baabu kada nawowiya iska leh muslim wuxuu leeyahay kitaabaduu leeyahay kitaab lmaghaazi kitaabu salaa kitaab kitaabkaasuu leeyahay markuu lixdan iyo afar qoray ayuu wuxuu qoray haddana lambar kow xadiidka koowaad waay can abi muusa abuu muusahan uu sheega waa alcanazi maxamed ibn muhana wa bundaar kilaahumaa can gundar bihi bihi muxuu ula jeedaa qundar yuu ka warinayay shucbuu ka warinaya bihi macnaha sanadkii waa sii wadaysaa ilaan shucbay ayaga dhan iskugu imaanayaan haddana wuxuu yidhi waa wuu qoray markaasu wuxuu yidhi lixdan iyo afar labo lixdan iyo afar lambar labo waa isla kitaabkii lambarka labaad waa xadiidka labaad can yaxya ibni xabiib ibni carabi can khaalid ibni xaarif saasuu ku wadayaa marka haddana wuxuu tegay ta markaasuu yidhi fi lfitan tusaale waay kitaabkaas markaa u tagto xadiia hadda xadiidka aan sheegnay xaggee makhrajkiisa ah ya duruqduu soo sheego dhan maxay iskugu imaanayaan shucba makhraj ulxadiid waa ka faa'iidaysanaya tuxfat lashraaf fawaa'id kalena waa ku jiraan fawaa'iddiisa kale beriyaan sii tilmaamaynaa in sha allah wallahu aclam sal allah